kulanti wacan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo asbuucan aan ku eegi doono wakhti ku siman toban casho oo magaalada muqdisho ugu yaraan maalinkiiba hal qof lagu dhex dilayay laga soo bilaabo siddeed iyo tobankii bishan falalkan oo lagu tilmaamay kuwo caqabad soo korortay oo wax loogu dhimaya xagga amniga ah ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad toban qof oo ay ku jireen ilmo shan jir ah waxaa doodeenna maanta ay ku soo beegmaysaa iyadoo sidoo kaleeto shalay iyo daraadba guddiga baarlamaanka ee qaabilsan nabadgelyada ay kulamo iyo su'aalaba weydiiyeen hay-adaha amniga saraakiishooda si wax looga qabto amniga magaalada muqdisho haddaba gundhiga barnaamijka faaqidaada oo aan ku eegayno yee tahay in amni darada ka jirta magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan aanan u gudbin bal ugu horrayntii aan dhammaanteenba wada dhegaysanno wariyaha v o e da seenab abukar maxamed oo warbixintan ay ka soo dirtay magaalada muqdisho ay dib ugu eegayso xaaladaha amni xumo iyo dilalka wakhtigan ka jira magaalada muqdisho mahadsanid zahra toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal isxiga oo dad kala duwan oo shacab u badan loo geystay dilalka oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxaa fuliyey kooxo hubaysan qaar kale waxaa geystay dad shacaba halka qaarka kalena lagu eedeeyey askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya siddeed iyo tobanka bishan gabar sagaal jir oo ardayad ahayd laguna magacaaba jiray deeqa daahir waxna ka baran jirtay dugsiga hooyga xamar ayaa gacanta ciidamada dowladda ku dhimatay iyada oo baska iskuulka saaran halka arday kalena uu ku dhaawacmay koob iyo labaatanka sebteembar dayax iimaan xasan jiirow oo ka tirsanaa waaxda dhulbixinta ee dowladda hoose ayaa lagu dilay deegaanka saybiyaano ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in kolanyo ciidamo ah oo waddada marayay ay dilka geysteen isla koob iyo labaatanka bishan sebteembar aamino xuseen xasan oo ka mid ahayd ardayda jaamacadda soomaaliya ayaa lagu dhex dilay iyada oo fadhisa gudaha fasalkii ay wax ku baranaysa ee jaamacadda kadib markii sida la sheegay rag bastoolado ku hubaysan oo gudaha u galay jaamacadda ay ku toogteen gabadha ardayada ah waxaana ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda dilalka magaalada ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah midkii argagaxa lahaa ee loo geystay marxuum axmed mukhtaar saalax axmed dowlo oo inta la dilay la gubay arrimo isir oo dhinaca guurka ka dhashay awis dad shacab ah ayaa dilka lagu eedeeyey in ay fuliyeen bishan waxaa ka dhacay magaalada muqdisho dilalkii ugu badnaa marka la eego bilihii ka horreeyey sidoo kale mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta muqdisho ayaa rag hubaysan ay ku toogteen talaadadii gudaha suuqa bakaaraha ka sakow dilalka waxaa magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya sidoo kale askar ka tirsan dowladda ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka qaar ee gobolka banaadir dilalka magaalada ka dhacay ayaa argagax iyo walaacba ku abuuray dadka magaalada muqdisho batuulo sheekh axmed gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya waxaa dhacay waxyaalo aan dhaqanka soomaaliyeed ku wanaagsanayn dhacdadii dhacday ee ninkii maskiinka ahaa ee gabadhii wiilkii isguursaday wiilka adeerka uu ahaa oo la dilay dabadeedna la goomeydkiisii waxay ku riday magaalada muqdisho dhulgariir argagax ah oo runtii qof kasta oo soomaali ah oo aad uga xumaaday xaqiiqadii waxyaalo badan ayaa dalkan ka dhacay dad badan ayaa gar iyo magla-aan loo dilay marka dadka yaryarka ah tii accidentigii dhacay oo gabadhii yareed oo sagaal jirka ahayd wiil mataqaanaa askarigu xabadda ku dhuftay runtii iyada lafteeda waxay ahayd argagax kale ahayd waayo caruur iskuul ka timiday oo saaka hooyooyinkood ka tegay iyagoo nabada soo noqoshadoodii oo farxad ay ku soo baxeen gurigoodii intay soo gaari lahayn dhexda loo galay oo gacan weliba mataqaanaa dowlad ku dhintay waxay ahayd runtii meeshii dowladnimada iyo amniga ay usoo ordi lahaayeen caruurta iyo hooyooyinku in xabad ay xaggooda kaga timaado iyaduna waxay dareen dhacay oo runtii aad iyo aad hooyooyinka soomaaliyeed u damqay iyo gabdhaha soomaaliyeed sidoo kale gabadhii iyadoo galaaska jaamacadda fadhida xabadda lala kor istaagee bush bush lagu siiyey suldaan cabdicasiis cumar beyle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay ku fashilantay amniga magaalada muqdisho labadii seetamaan oo hadda aan soo dhaafnay waxaa dhacay oo magaalada muqdisho oo magaala madaxda ka dhacay wax loo dulqaadan karo ma ahan wax naxdin leh oo amnigii amnigii dalku faraha ka baxay oo gabdho jaamacadda dhiganahaya iskuulku lagu laayay oo gabdho yaryar oo baabuurtaan u bixiyay dalka xabad madaxa lagala dhacay oo intaasoo dhan waxaa kasii daran in nin gabar guursay layii waana gabadheeda ma geeyo hala dul oo la gubay weli eeg hadeeg qof soomaaliya oo dab la qabadsiiyo baasiin lagu shooyo la gubay waa kow waxyaalo badan oo kaleeto dowladdii soomaaliya waxay ku fashilantay amnigii gacanteeda waa ka baxay ummadda soomaaliyeed waxay idiin dooratay in ay idinku hormadho idinku badbaado waxasho korneyl yuusuf xuseen dhangad oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa sheegay in dowladda ay wax badan ka qabatay amniga marka la eego halka laga yimid waxaan waa wax soo jireen runtii dad badan iyo dad badan baa ilaa iyo waqtiyadii dowladihii ku-meel gaarka ahaa dhintay nasiib wanaag meesha hadda aynu marayno meelihii hore way ka fiican yihiin sidaad ka warhaysaanna waxaa lala dagaalamaya waa argagixiso caalami ah runtii marka arrimahaas ilaa iyo inta la helayo bulsho isku duuban ee dowladeeda garab istaagta anugu waxaan qabaa dhibkaasi inuu jirayo sababta keliya marka dhibkaa looga bixi karaa wuxuu noqonayaa in dowladda iyo shacabku wada shaqeeyaan shacabku kaalintiisa inuu qaato si kastoo ay tahay baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan ka dooday amniga muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii dhacay oo ay ku sheegeen kuwa xadgudub ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin iyaga oo habacsanaanta amniga dowladda ku dhaliilay kuma filla shacabka soomaaliyeed inay yidhaahdaan inta baarlamaanku tagaan guriga ummadda dowladdii shaqadii wax ku fashilantay waa qaban weyda waxshaashagan ma ku qanacayna taas waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan baarlamaankaan dooranay oon dhaarinay oo dalka u dhiibnay inay amniga raggii u xil saaraa oo laga bilaabo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda dadka amniga u xilsaaraa in la keeno oy soo fadhiistaan baarlamaanka oo lala xisaabtamo oo xisaabtankaas si waaqaci oo shacabka soomaaliyeed ku qanco in go-aana laga soo saaro inkasta oo dowladda ay la tacaalayso nabadgelyada magaalada haddana weli kuma guulaysan in ay amniga xaqiijiso waa kan mar kale korneel yuusuf oo ka hadlaya sida dhibaatooyinka taagan wax looga qaban karo aragtidayda waa in la helaa laba arrimood lamber kow waa in la helaa bulsho iyo dowladooda oo isku kalsoon oo wadaaga xogta wadanka ka jirta wadaagta waa in la helo laba waa in la helaa waxaa loo yaqaana accountability ama isla xisaabtan dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya dowladdu waa inay la xisaabtantaa si kastoo ay tahay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in dilalka maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada muqdisho loo soo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwa looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen sharcigana la horkeeni doono markanna aan dib idinku celiyo sahre cabdi axmed oo barnaamijka qaybihiisa kale noo sii wada waa tahay seenab aad baad u mahadsan tahay waxaa dhegaystayaal dooda igala qaybgeli doona wasiirkii hore amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto xuseen iidow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xilligan islamarkaasina aragti ahaan aad ugu dhow xukuumadda wakhtigan jirta ugu horeyntii dhammaantiin soo dhowaada waa hagaag sida aad maqlaysaan warbixintaasba aad ku maqlaysaan laga soo bilaabo bartamaha bishan aynu ku guda jirnay maanta dhammaadka ah magaalada muqdisho dilal aad u kala duwan oo tiro badan ayaa ka dhacday qaarkood ilmo xataa ayaa ku jiray shan jiro ah qaarkood dad arday ahaayoo jaamacado ku jiray qaarkood waxaa ku jiray sidoo kaleeto dad magaalada ka shaqaysanayo dhalinyaro ahaa iyo falkii xataa lagu gubay mid ka mida dadka degan magaalada muqdisho nin ahaa oo la dhihi jiray axmed dowlo marka yaa sabab u ah dilalkan qorsheysan ee magaalada muqdisho asbuucyada lasoo dhaafay ka dhacayay ugu horreyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo wasiirkii hore ee amniga xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed soo dhowo mudane bismillahi raxmaan raxiim jahro waa ku salaamayaa saaxiibada doodan igala qayb qaadanaya cabdullahi shirwac iyo xuseen iidow cabdillaan xuseen iidowna waa salaamayaa inta ku dhagaysanaysana waa salaamayaa amni darrada magaalada ka socoto yacni ma aha horta wax inaan ku celcelino u baahan ma aha maalin walba tacsi baan jirnaa aan ka tacsiyeyneyna dhib dhacay magaaladana waxaa moodaa isbeddel badan oo dhinaca amniga ah oo weliba amni darrada dhinaceeda u badan inuu jiro yaa ka dambeeya su-aasha ah waxaa ka dambeyn kara kooxaha shabaab baa ka dambeyn karo dalalka qaarkood waxay u dhacaan xabado ciidamada qalabka sida ay ay fidaan sida agaasimihii waaxda dhulbixinta oo kaleeto laakiin waxaa moodaa waxyaabo badan oo structural ah oo dhinaca amniga ah oo qalaadaad yacni laga hortegi karay in yacni for exam tusaale ahaan haddaan soo qaato aamina xuseen oo lagu dilay jaamacadda iyadoo dhiganaysa aamina aniga waan garanayay waxay ka tashanaysa hay-adda nabad sugidda waxay ahayd dhame ama kaftan bay ahayd usoo shaqaysay waddankan hay-addii nabad sugidda sidaad la socoto isbeddel weyn baa lagu sameeya iyadoo aan laga fikirin ama aan la sameyn wax la yidhaahdo transition plan ama qorshe kala guub oo xitaa haddii wax la sameynayo institution dhan oo jiray marka aada bedelayso oo aad dadkii maskaxda u ahaa memoryga u ahaa dadkii xuuraanka keenayay dadkii networka keliya in yacni shabaab infiltration lagu sameeyo dhexdiisa ama informationno laga helo yacni wakti badan bay qaadataa toban sanay qaadataa waxaan la soconnaa in taliyihii nabad sugidda labadii taliya ay ku xigeen ee nabad sugidda la bedelay oo aan aaminsanahay inay ahaayeen dad wax badan amniga ka soo qabta marka amniga waxyaabaha keenaya dad badan kooxa badan baa yacni amni darrada sabab u ah laakiin waxaa muuqata waxa ugu weyn sababta ugu weyn inay tahay istraatiiji xumo amni oo dawladda ay dhinaceeda ka taagan ka jira inay tahay waxa ugu badan ee amni darrada magaaladan ke ay sabab u ah waad mahadsantaha halkaaga ii joog xildhibaanka kale asna qadka ku jira mudane xuseen iidow ayaan aadayaa sidaasi ma kuula muuqataa in istraatiijiyad xumo dawladda ay haysato isbeddel ballaaran oo khubaradii amnigana lagu sameeyey ay sahashay in maaragtay amni xumada muqdisho ay tahay mid joogto ah walaal zahra waa mahadsan tahay xildhibaanada xildhibaanka saaxiibkeeya iyo guddoomiye shirwacba waa salaamayaa arrinta doorday waxay yara u eg tahay midii baarlamaanka ka dhacday haddii aad eegto dhacdooyinka hadda adiga aada sheegtay oo dhowrka ah ee isxigxigay waxaad waxaa muuqataa inay ka duwan tahay dhacdooyinkii amni ee dalka ka jiri jiray shabaab sidii ay u howlgeli jireen si ka duwan inay u howlgelayaan shabaab waxay qabsan jireen iyagoo awood leh bay magaalada joogi jireen madaxdayna bay bay asfineedgarayn jireen si xoog ah oo muuqata ayay markii saaxiibkii cabdirasaaq oo wasiirka ahaa ay hay-adaha dawladda iyo jidadka iyo hoteelada isbuucba mid u qabsan jireen dhacdooyinka gabadha allah u raxmado iyo agaasimaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka hadda afarta ah oo aada dul martay gebigood waxay muujinayaan shabaab inay xeeladii iyo awooddii ay ku howlgeli jireenna inay naaqustay awooddii markii ay naaqustana ay bedeleen xeeladii inay bedeleen oo ay assassination iyo dadka ogolaasmanka jaamacadda lagu dilo jidkaoo loo istaago qof oo oo oo oo oo oo guriga hortiisa lagu lagu sugo arrinta arrinta waxa ka muuqda dhacdooyinka noocaasa waxay sheegaysaa shabaab laba sano ka hor siday ahaayeen way ka itaal daran yihiin howlgalkii awooddii ay xamar uga filin jireen inaysan lahayn maanta oo ay shala lahaayeen oo ay shacabka ku dhiirinayaan maanta jooga way taa laftirkeeda siyaasadeedleed oo baarlamaanka uu saaxiibkii cabdirasaaq keenay inay v o a maanta timaadana anigu hadda inaan insaa loo dhiga ma qabo si sax amniga in looga hadlay ayla waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka magaalada muqdisho wax badanna usoo jooga marxaladaha xamar soo dhowow mudane cabdulaahi wa waa mahadsan tahay xildhibaanadana waan waan salaamayaa doodana waxaan qabaa inay inay ku fiican tahay in wixii jirana la sheego qaladoodana la sheego haddii ay noqoto sidii baarlamanka hadda xuseen iidow xildhibaan xuseen iidow u sheegayay macno ma yeelanaydo
markaan taa ka gudbo anigu waxaan dhihi lahaa magaalada muqdisho kaliya haddii aynu amnigeeda ka hadalno yacni amni guud ee waddanka ma ma imaanayo waa taas waan qabaa waayo waxaan sidaas u leeyahay amniga marka laga hadlayo waddanka waa isku xiran yahay magaalo keligeed amni ma noqon karto haddii aan dalka intiisa kale amniga ahayn tusaalahaygu waxa waaye amnigu wuxuu ku xiran yahay xuduudda waddankaagu ma xiran yahay oo ma maamuli kartaa ma ogaan kartaa inta waxa hub imaanaya baxaya soo gelaya ma la ogaan karaa waa mid waaye badda iyo berigana amnigeedu ma sugan yahay waa sidoo kale haddii laakiin saddexdaas arrimood ay furan yihiin oo gobol walba maamul gaariga ka taliyo yacni magaalada muqdisho keligeeda amnigeedu saxmaya aniga ma qabo amniguna awood kaliya maaha waa dhaqaale waa siyaasad waa arrimo bulsho waa dhaqan waa dadkaagu sidee bay u fahmayaan muxuu aha mataqaana kalsooni intee la eg ayay ku qabaan cidda amniga maamulayda ma ka hadlaya askarta kama hadlaya waxaan ka hadlayaa wasaaradaha amniga ku shaqada leh wa waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan nolosha askarta la siiyahay ma ku filan tahay matalan aniga waxaan ogahay askarta hadda jirta badankeed qaar badan baa waxay cunaan jaadka ayay cunaan lacagta ay jaadka ku cunaan iyo mushaarka la siiyaana aad bay u kala fog yihiin marka waxaad moodaa in yacni muxuu aha mataqaanaa nidaamka nabad ilaalinta ama muxuu aha amniga magaalada muqdisho ama nabadgelyada magaalada muqdisho yacni in uusan isku dheeli tirayn inuusan isku dheeli tirayn qooyinkan muxuu ah hubaysan ee dawladda kasoo horjeedaan had walbaba xeelad cusub ayay ciyaarayaan midda kale oo meesha ku jirta waxa weeyaan kooxaha hubaysan kaliya waxay ma dilaan ciidamada dawladdaa dila amisonaa dila waxaa jira aarti baa jira qabiil mid dhaqaalaa jira waxyaabo fara badan ayaa jira magaaladani waa magaalo dad badani uu ku nool yahay sidaad u sheegtay dadka badan ee ku nool iyo dagaalkii dheeraay oo soo gashay ayaa waxaa jira kooxo hubaysan oo ciddii doonta ay adeegsan karto ayaa jira marka siga aniga waan qabaa sida loo maamulayo in lagu noqdo waayahay bal haddaan ku noqdo xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed wax badan waad dhalishay isbeddel ballaaran oo la sameeyey dhinaca khubarada amniga tani sabab ayay u tahaa tiri dowladda istaraatiijiyadda rasmiga ahayd ma haysaa tiri dhaliilahaas ka sokow xaggee wax laga qaban karaa ayay kula tahay waa mahadsantahay saaro intaanan horta jawaabta su-aashaas aanan gelin waxaan rabaa saaxiibkay xildhibaanka inaan xusuusiyo dooda caawa waxay ku saabsan tahay amniga waddanka iyo xukuumadda hadda jiro anigu mar baan wasiir ahaa waa la dhaliili jiray waana ka faa'iidaysan jiray dhaliilaha wixii qaldanna waa sixi jiray laakiin tragediga dhaco in la yidhaahdo yacni waktigaas bay yacni dhibka uu badnaa wax fiican ma ah inaan idhaahda maanta hal maalin oo oktoobar afar iyo tobankii oktoobar kun qofood baa ku dhimatay oo ka badan intii aan wasiirka ahaa inta qofood oo ku dhimatay statisticska saxda marka la fiiriyo marka inaan idhaahdo wax tragedy ummadda soomaaliyeed dib ku dhacay inaan idhaahdo waktigaasay saas ahayd ama waktigaanay saas ahayd horta wax waa wax u baahan in laga fogaado midda kaleetana waxaan rabaa iyadana yani waddanku wuxuu u baahan yahay istraatiijiya istraatiijiya amni oo dhab ah uma baahna dameerka dadka inay shaqeeyaan sida xuseen uu jawaabta uu bixinaya waa dhegeysanayay dameerka dadku ma keena amni ma keeno marka waxaan rabaa marka horeeto waxaa jira factories badan ama waxyaabo badan oo waddankan amni daradiisa sabab u ah kow waxaa ka ah siyaasad xumada ama siyaasadda aan deganayn ee waddanka ka jiro ee ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay bilowday waxay dhalisay in amni darro in uusan jirin wax wada shaqayn ka dhexeeya dhinaca amniga hay-adaha amniga ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe laakiin maamul goboleedyadu xamar ma joogaan waxaa laiga soo doortay waxaa laiga soo doortay hirshabeelle gaari baan xamar kaga bixi jirnay habeen baan bixi jirnay jowhar baan tegi jirnay waana soo noqon jirnay wax dhiboo jidka yaallayna ma jirin hadda meesha afgooya oo soddon kilomit balcad oo soddon kilomitr u jirta xamar lama tegi karo xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeedo ee raba inay aadaan jowhar ha laakiin hadda waxa aan ka hadlayno iga raali noqo cabdirasaaq waxa hadda aan ka hadlayno si gaar ah waa amniga magaalada muqdisho gobolada muddadan unbaa xumaanshiyaha dhexda dowladda iyo gobolada ee imaaday marka horete laakiin ma jirin wa waa isku xiran yihiinoo waxa weeye shabaabkan magaalada ku jira ee dilalka qorshaysan ka geysanayo waxay fursad ka heleen amnigii isku xirnaa ee laga wada shaqaynayay oo gacanta ka baxay ayaa waxay keentay in shabaab badan waxaa wax laga xumaada in maalin dhaweyd dhacdadii ka dhacday bakaaraha oo boliiska lagu bambooyinka lagu tuuray inay yani ay sheegteen isis inay sheegteen ayaa yacni waxay caddaynaysaa amni darrada magaalada ka taagan ii ii joog halkaaga xuseen idow ee sidaasi ma kuula muuqataa dowladda in xataa dad een, mararka qaarkood waxaa la dhahaa oo la dhaliilaa xataa dowladda ma laga yaabaa in dad amniga aan khibrad u lahayn inay eh, jagooyinka siinayso oo xilalka ay u dhiibeyso taliyaasha ciidamadii hadday noqdaan wasiirada een, amnigana si rasmi aysan waxba uga qaban karin een, sidaas ma kuula muuqataa ha ha waa mahadsantahay zahra Eh, ma ma igama ahayn markii aan haddaay eh, wixii la- waktigii lasoo dhaafay haddii aan la ogeyn haddaan shalay la ogeyn maanta lama qiimeyn karo igama ahayn inaan saaxiibkay eh, xildhibaan cabdirasaaq inaan inaan dhaliilaayo laakiin maantay amnigu ma fiican yahay waxay u baahan tahay shalay inaad og tahay haddaadan shalad ogeyn waxa horumar la sameeyey ma ogaan kartid marka eh, saaxiibka cabdirasaaq dowladdan waa la qiimeynaa tii oo isaga wasiirka ka ahayna waa lagu qiimeynaa taas inuu ogaado waayo arrinta la xiriirta amniga eh, amnigu habin ma ma hufna yes eh, waa la wada ogyahay Eh, waxaa jira eh, shaqo badan oo loo baahan yahay oo istaraatijiga iyo eh, wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo saaxiibkay uu- uu haddaay reebargareeyay ay kamid tahay arrinta la xiriirta khibradda saraakiisha waa dhici kartaa mararka qaar in dadka soomaalida ah oo amniga loo magacaabayo hay-adda nabadsugidda oo kale hadda eh, waxaa la bilaabay in qof civilian oon ciidanka iyo sirdoonka qaranka aan ka warhayn in loo magacaabo oo oo qof siyaasiya loo magacaabo waxaa la bilaabay labada kun iyo kow iyo tobanka waagii xildhibaan axmed macalin shaqi loo magacaabay kadibna waxaa caado noqotaba in qof eh, civiliana loo diiday wasiir cabdirasaaq laftirkiisa wasiirka amniga inkastoo dee isagu wasiir ahayo uusan taliya ahayn gudoomiye sharwac sidoo kale waa ku raacsanahay amniga wax badanaa baa lagama maarmaan tahay in laga qabto hamarna nabad lagama dhigi karo haddii aan beriberiga ama ama dowlad goboladu aysan amni ahayn saaxiibkii cabdirasaaq wuxuu leeyahay hir shabeellaan jawhir iyo xamar baan baan nabad dhexdooda ku mari jiray eh, sideed iyo toban bilood ka hor waa og yahay waxaa yaala chartered flightkii diyaaraddii uu xamar ka qaatay dadku electionka waraagayay jawhir Mhm.
waa la yaqaanaa xildhibaanadii aadaa og ilaa maanta jawhar waxaa loo raacaa diyaarad waa run dadka dadka jidka mara jidadka waa loo galaa dhaawac iyo dhibaata kasoo gaarta shabaabku weli awood ayay leeyihiin inay jidka waay galaan.
waayahay Marka intaan aad intaan u gudbin qalil meesha taallo waaye laakiin xilligiisina way ka darneen
sidee looga qaban karaa horta waxaa muhiim ah aan u malaynayaa ee amniga waxaa muhiim u ah ee wanaagiisana aad u hagaajinaya waxa weeyaan in xasilooni siyaasadeed horta ay jirto muqdisho hadday tahay iyo hadday wadanka oo dhan ay tahaba a- inta maaragtay aada loogu kala fog yahay siyaasadda wadan oo dagaal soddon sano kusoo jiray oo kooxo badan oo hubaysan ay joogaan amnigu markaa laysuma hadlayn karayo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa waaye dowladda federaalka ah in laga shaqeeyo inay ka shaqeydo oo ay soo bandhigto siyaasad cad oo shacabka uu kala shaqeeyo arrinta kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye amnigu waxa weeyaan hadda kor buu ka imaanaya kama imaanayo hoos taas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan amniga waa inay mas-uul ka noqdaan guddoomiyaasha degmooyinka magaalada xamar waana in iyaga lagu gacan siiyaa shacabkana waxaa u fudud inay markaa stationka xaaf degmada iyo qaybaha kaleeto ee stationkaas ku xiran inay inay la shaqeeyaan ayaa u fudud hadda waad ogtahay dowladda magaalada muqdisho xaafado kooban bay degan tahay xaafadahaasaa dadka dhan subaxi u wada talahaa waaynu fiicnaan lahayd dowladdu inay magaalada wada degto oo sida maxaa mataqaana wasiir walba iyo xildhibaan walba hoteelada laga baxo iyo meesha yaroo kooban oo wardiile iyo xamarweyne iyo cabdicasiis iyo boondheere qaybo kamid ah iyo dowladdu inay ka fido waayo marka ayay muxuu ahaa muxuu- amnigu wuxuu noqonayaa amni shacab ayuu noqon karaa marka stationka shaqaynayo xoog u shaqaynayo xukuumaddiidii ay joogto baarlamaankii uu daxaafadii wax ka degan yahay laakiin waxaad moodaa dowladdii inay isku ururiday meelo koox inta kaletana habeenkii laga hoyaado marka yani qorshaha noocaasi amni fiican ma keenayaan ayuu anugu qabaa maarag een ah, cabdirasaaq cumar maxamed waxa uu horey u sheegay cabdulaahi maxamed shirwac in dhinacyo badan oo dilalka muqdisho geysanaya ay jiraan marka ma jirtaa dowladda siyaasad ka dhan ahoo wakhtigan muqdisho ka socoto ama aada isleedahay ayada laftirkeeda qeyb ayaa ka ta amni darrada jirta zahro waa waa jirtaa waxaan rabaa marka hore inta aan la gaarin dowladda waxa la gudboon iyo sida amniga wax looga qaban karo dowladda waxa ka qaldan marka hore inaan isku siino waxaan rabaa inaan dib ugu noqono labadii kun iyo todoba iyo tobankii bishii may waxaa shir weyn oo ay soo agaasimeen hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaan waddanka ingiriiska magaalada london lagu qabtay bishii may labadii kun iyo todoba iyo tobankii oo looga hadlaya amniga soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo waxaa la geeyey documenti la yidhaahdo qaab dhismeedka ciidamada soomaaliyeed ama national security architecture waa lagu soo ansixiyey waxayna ahayd bishii june isla sanadkaas in implementationkiisa uu bilowday waxaa qayb ka ahaa documentigaas in yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan amniga si wada jira uga shaqeeyaan ina laga taageero maamul goboleedyada wixii agab ay u baahan yihiin iyo wixii ciidan loo tababarayo waxayna ahayd ilaa iyo saddex kun oo ciidan maamul goboleed walba in loo tababaro hal xabo oo laga hirgeliya ma laha marka waxaan rabaa marka hore inaan tilmaamo waxa dowladda ka qalda bishii december isla sanadkaas haddana waxaa la aaday brussels shir kaleeto sidaas oo kaleeto amniga looga hadlay ayaa dib loogu noqday waxaa lagu soo ansixiyey transition plan ama waxa la yidhaahdo qorshaha kala guurka kala guurka qorshaha kala guurka oo ah oo oo aasaas u noqonayay amisom waktiga ay waddanka ka baxayso waxay ahayd inay bilaabato implementationkiisii bilaawgay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxa keliya oo la sameeyey implementationkaas waxa waaye stadiumka xamar oo ciidanka soomaalida lagu wareejiyey ayadaasna loo arkayay inay tahay arrin simplism wax la yidhaahdo ama yani yani aan ahayn yani waxqabad aan ahayn laakiin waxaan rabaa ciidankii hadda hadda waxaasoo dhan marka laga soo tago iga raalli noqo adoo wasiirkii hore amnigana ah inaan tilmaamo si si dhaqsiya waxaa african union iyo u n ay soo saareen report wadajir ah bishii june todoba iyo labaatankeedii labada kun iyo sideed iyo tobankii oo ay ku sheegayaan in ciidamada soomaaliyeed aysan diyaarsaneyn marka waxay sameeyeen wax la yidhaahdo operation assessment readiness wax la yidhaahday sameeyeen marka waxaa u soo baxday in ciidan soomaaliyeed waxyaabaha ku qoran dee transition balankan waxaa kamid ah in jidadka la la waxeeyo ilaa baydhabo la waxeeyo way heshiisyadaas aan heshiisyadaas waa ciidama la dejiyo ya wasiir adigoo mahadsan adigoo mahadsan qidadahaas ama qorshooyinkaas horey u jiray wakti badan ayay naga qaadanaya inaan hadda ka wada hadlno ama taariikhooda aan xusno waxaan u baahana waxay tahay haysto iyo dowladda inaysan haddii waxyaabahaas aan la waxaynin aysan awood u lahayn awoodna ma laha dowladda inay waxaa samayso dee inay adkaanayso in wax la qabto dowladdu waxay mashquul ku noqotay arrimo siyaasadeed waxay mashquul ku noqotay riditaanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo aan oo aan oo aan qarsoodi lahayn ilaa ay abuurtay in dow maamul goboleedyadii ay go-aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan marka siduu shirwac sheegay waddanka si loo helo amni waxaa loo baahan yahay silooli siyaasadeed in la helo xasilooni siyaasadeed ma ahgoboleedyada iyo dowladda dhexe xitaa siyaasiyiinta kaleet in xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn ay ka la abuuro waay jawi wada shaqeyneed in la abuuro waay laakiin dee sida lagu jiro in la weeraro siyaasiyiintii guryahooda loogu tago yacni dadkii la dilo dowladdii ay noqoto loola ay dadku ula dhaqanto sidii shabaabka oo kaleeto runtii amni ma keenayo waay xuseen iidow dowladda waxay ku mashquulsan tahay ayaa la leeyahay wakhti badanna way soo noqnoqotay eedeyntan dowladda ka dhanka oo in maamul goboleedyada mid ay rido mid ay keenta ay damacsan tahay halkii waxqabad looga fadhiyey amnigina hadda uu saas sii noqonayo marka maxaa taasi aad ka leedahay
zara waxaan saaxiibkay horta shirwac ku raacsanahay amnigu inuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeed markii la helo amnigu in laga wada shaqeeyo oo duruuf looga shaqeeyo la helo ayaa imaanaysa saaxiibka shirwa arrintaas aad aan ula wadaagaa taas waxay kalifaysaa in la helo mucaarad mazuul ah oo aan khayro mazuul ahayn mucaarad damiir leh mucaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn iyo oo ay tahay in qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashtaan mucaarad garan karo ayay ayay u baahan tahay taasina waxay waa muuqataa inaysan jirin wasiirka horea hadda baa dooda nalo amnigaas oo baa hadda nagula jira oo dhacdo kastoo dhaca ay u siyaasadaysan tahay taasi marka waxaan qabaa in saaxiibaday mucaaradnimadu iyo milinba maalin uu meesha joogaa wax weyn maaha shalay dawladdii hore waxaa lagu eedeyn jiray inay laba sano iyo wax la jira dowlad goboleedyo ay iyadu madax keensato oo wakti dheer ku qaadatay in la dhiso si ay election ugu diyaar garowdo baa lagu lagu eedeyn jiray oo aan nadahayn oon anigu aan aaminsanahay inay dawladda hore ay ay mas-uuliyad iska saartay inay dhisto dowlad goboleedyada laakiin waa lagu eedeyn jiray maanta midda jirta waxaa lagu eedeynayaa inay dowlad goboleedyada la dagaashan tahay iyo dubinaysa marka waxyaabaha iska dacaayada oo rakiisa waa iska meeshooda waxaan qabaa nidaamka federaalka oo dastuurkeenna iyo aan weli dhamaystirnayn inay si maalinla ah u keenayaan isqaqabsi siyaasadeed jurisdictionsk iyo yaa iskale awoodaan dastuurku muxuu sheegaa yaa taliyaha soo magacaabi kara sectorka taliya qaybeedka yaa soo magacaabi kara markii lagu jiro geedi socod dal ahaan jiray dal unitary ahaan jiray ama dawlad dhexo adag lahaan jiray oo u guuraayo nidaam federaala oo baahsan isqaqabsigu waa imaanayaa kala aragduwanaashiguna waa imaanayaa waxaan ku raacsanahay saaxiibkii cabdirasaaq inay deg deg loogu baahan yahay in arrinta wada shaqaynta dowladda federaalka oo hadda xilli busbuucyadii lasoo dhaafay soo isbaxday in khilaafka iyo isafgarawaaga meesha laga saaro taas waxaan qabaa arrimaha amniga iyo arrimaha kala guurka oo isla saaxiibkii cabdirasaaq uu faahfaahinteeda galay laakiin anigu aan qabo dood gaara oo dheer in loo baahan yahay oon hadda laga gaarin qorshaha kala guurka wuxuu u baahan yahay midnimo siyaasadeed heer heer gobol iyo heer dowlad dhexe mucaaradka waxaa looga baahan yahay si dalka hore loogu wado inay mucaarad mas-uuliyad iyo damiir leh noqdaan aad baad umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo cabdulaahi maxamed shuruuc doodeena gabagaba ayay kusii dhowdahay wakhtigoona haya aawadeed dadka meesha ku dhimanaya ama dhibaatada ay soo gaarayso waa dadka shacabka ee magaalada muqdisho oo dhibka ugu xoogan uu gaaro dowladdana ay degan tahay magaaladii oo maaragtay hadda caasimadiiba ilaahay xamar hadduu ka dhiga meel kaloo la aadaya aysa jirinoo dadku ay ku qasban yihiin inay isdhex deganaadaan dadka reer muqdisho maadaama dhibkan uu kusoo nonoqday joogtana uu noqday maxaa talood bixinaysaan bulshada rayidka haddaad tihiin wallaahi anagu tala talada waa iyadoo iyadoo badan baanu bixinay oo muxuu ahay talada aan hadda sheegayay mid bulshada rayidka ay wada qabto waaye amnigu inuu hoos ka yimaado oo muxuu ay kala caddahay saraakiishan sare ee federaalka oo dhan qaabilsan iyo amniga magaalada muqdisho inay aada u kala cad yihiin ayaa ayaa loo baahan yahay dowladihii soo dhaafana gebigoodna aysan samaynin arrintaas amnigan raran oo maaragtay aan villada iyo agaarkeeda soo dhaafaynin siyaasadiisa iyo qorshihiisa iyo wixiisu yacni hoos waxba ka tari maayo casharkaas horaa loogu fashilmay dowladda hadda jirtaana waa inay iska bedesho steeshimada iyo muxuu ahay deegaanka loo dhoweeyo muxuu ahay dowladduna ay magaalada ku fido waayo inta dowladdu ay cabsanayso ee taliyaha mathalan ciidan hebel oo uu degan yahay airboortka agtiisa ee uusan degaynin taliskii ciidanka ama meel u dhow uusan degaynin sii nabad sugid uu sidoo kaleeto aeroboortka agtiisa soo degayo macnaha waxa weeyaan de waa la arkayaa markaa dadkaasi inaysan amniga dadka ilaalinaynin yacno waxaan dhihi lahay amniga hoosa loo daadejiyo degmooyinkana waa in lagu awood siiyo inay mas-uuliyaddaas qaadaan dhaqaale hadday tahay hadday ciidan tahay hadday farsamo tahay hadday logistic tahay kulli waa waa in hoos loo dejiyaa inta kor lagu hayo amnigu wuxuu noqonayaa amni dowladda lagu ilaalinayo iyo dadkan ajnabiga ah oo degan airboort ayuu noqonayaa inta kalena waxay markaa weligeeda halis u ahaanaydaa arrin yar baan rabaa inaan ku daro sagaashankii bay ahayd baan u malaynayaa markii owcombe uu tegey muxuu ahay london ee la waraystay ee uu yidhi yacni qofka dhiigga qofka dad soomaaliga ahi wax qiimaa xamar kuma laha weli taas ayaa wax ka jiraan anugu maihi sidii bay tahay laakiin wax badan baa ka jira qof soomaaliya marka uu dhinto waa inaynu kulligeen u baroorannaa kuna dadaalnaa inaan qof kale naga dhimanin ilaa iyo inta la qiimaha laga firayo oo laleeyahay qarax ma dhicin laakiin labaatan qofood soddon qofoodaa dhimantay kuwaa dhintay marka muxuu ahay haddii muxuu ahay aanaan qiimaynin de marka waxa weeyaan amni kama fakerayno amni waa Waay.
in dadku qiimo yeeshaa dalkuna qiimo yeeshaa taladana ay noqotaa tala ka go'da dad fara badan oo Waad.
dabcan de kala kala sarreeya waayo inay inay noqoto laakiin talo maalin walba loo dhiibayo qof aan awood iyo aqoon iyo karti midna u lahayn masiirka dadka aniga waxay ila tahay arrintaasi hal in la bedelo wa
waad mahadsan tahay ee mudane shirwac bal dhinaca kale aan dib ugu noqdo een, cabdirasaaq wasiirka hore ee amniga
zahro waa mahadsantaha horta marka hore waxaan rabaa inaan wax yaroo sixida aan sameeyo Een, midda kale dee marka la doodayana waa in dooda ay hataa dood een, ku salaysan aragti guud ee aysan noqon mid shakhsiyadaysan Een, oo ay noqotaa mid wadato xaqiiq iyo cadeymo waxa aad sheegaysid Mhm.
Een, waddankan siduu xuseen iidow sheegay waa waddan federalism ah weliba federalismka eh, sida ku cod qodobada kontonaad konton iyo koowaad konton iyo labaad iyo konton iyo saddexaad ee dastuurka waa federalism een, aasaaskiisa ama salka ku hayo wada shaqayn eh, waxa la yidhaahdo cooperative federalism wada shaqayn iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada waa sida ku cad waa dastuuri waxaan aada uga xumahay inuusan homogis usan soo sameynin xuseen iidow eh, ee uu yiri yani eh, taliyayaasha ciidamada waa sax aniga waxaan ku jiray guddigii amniga oo national security architectureka markii la keenay dowladda ay soo diyaarisay eh, review ku sameeyey weliba talooyin fiican oo toosina siiyey talooyinkaasina waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay u madax bannaan tahay taliyayaasha ciidamada militariga ama eh, eh, gaashaandhigga inay iyada magacaabato nasiib darro xukuumadda ayaa diiday waxaana jiro qodob documentigaas national security architectureka ku qoran oo dhahaya waxaa ka wada tashanaya magacaabidda taliyayaasha eh, qeybaha eh, eh, maamul goboleedyada loo dirayo waxaa ka wada tashanayo eh, madaxweynaha maamul goboleedka iyo en- en- en maxaa la- maxaa la yidhaahdaa eh, taliyaha ciidanka eh, qalabka sida taliyaha ciidanka milita- eh, eh, gaashaandhigga ayaa ka wada tashanaya marka haddii axmed madoobe uu soo celiyey ama uu yiri liigalama tashan qodobka labaatanaad ee national security architectureka ee lagu soo saxiixay eh, london ha la fiiriyo waxa ku qoran waxaa ku qoran in lala tashto madaxweynaha maamul goboleedyada waad Eh, marka horta waxaan rabaa soo koob marka biyo dhacaaga Ayaan rabaa- waktigaa nagu yar waa doodii waa soo xireynaa een, waxaa kaaga dambeynaya xuseen iidow
zahra waa waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan anigu si gaara looma hadlin Eh, eh, arrinta ku saabsan taliyayaasha eh, khilaafka qayb ka noqon kara cidda magacaabaysa iyo cidda lagala tashanaayo arrimaha weli aan dastuurka iyo shuruucda dalka aan ku qeexnayn ee iskaga dhex daadsan awoodaha dowladda federaalka iyo awoodaha dowladda xubnaha ka ah guud ayaan uga hadlay waxaan aaminsanahay in awood wadaaggu uu ka mid yahay shaqooyinka dowladdan u yaala ee khayraad wadaaggu uu ka mid yahay ee, awoodaha shaqooyinka dowladdan u yaala nidaamka siyaasadda ee, ee ee dalku ku shaqayn doono iyo nidaamka cadaaladda waxaasoo dhan waa waxyaabo u baahan in geedi socodka wada shaqaynta ee labada sano soo socota laga wada shaqeeyo Ee, xog ogaal ayaana u ahay anigii saaxiibkii cabdirasaaq baa arrimahaas Ee, taa marka laga soo tago arrinta la xiriirta amniga muqdisho iyo guud hadda ahaan hadda maxaad kusoo gebagabeynaysaa xildhibaanadii dooda ayaad ka yeelateen labadiina xildhibaano ayaa tin adiga iyo cabdirasaaq waktigu wuu sii gebagaboobayaa laakiin bal gebagabada maxay kula tahay waxa ay dowladda wax uga qaban karto inkastoo xildhibaanada la dhacsan dhinaca dowladda aad tahay aragti ahaan maxaa wax looga qaban karaa arrintan jirta ee shaqada amniga Ee, amniga shaqada amniga waxay u baahan tahay wada- arrintaa waxay u baahan tahay wada shaqayn ee, soomaalida oo dhan oo iskaashata waxa aan la dagaalayno waa kooxo kala duwan ee daacish iyo iyo shabaab alqaacida annaguna ee, waxaan u baahan nahay inaan soomaali inay midowdo in dadka reer muqdisho si gaar ah amnigooda hoos loo daadijiyo sida saxibkii ee, gudoomiye shirwac sheegay waxaa loo baahan yahay ee, inaan mashaqooyinka amniga mashaqooyin siyaasadaysan aan aan lagu dhex darin oo arrintaa aynan ee, mustaqbalka iyo nolosha dadka soomaaliyeed aysan sii fogeyn intaasaa kusoo gabagabena guud ahaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan intaan ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka waxaa igala qayb galay wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale xuseen iidow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya barnaamijka oo toddobaadkan aan ku eegnay cidda ay tahay in amni darrada magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya waxaan barnaamijka ugu mahadcelinayaa seenab abukar oo qayb ka ahayd iyo sidoo kaleeto ka qayb qaatayaasha martida toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo